horta qaladka ko qaladka waxaa ugu horeeya oo qabaa in la saaro ay tahay in nidaamka dowladda ay u wajahda shirka oo ah in dariiqii loo marin nidaamyadii goboladii ka horreeyay aan loo marin oo ah inaan loo dhisin mataqaanaa guddi technical inaan la dhisin ta labaad waxay tahay in madaxda dowladda dhexe gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waxay u wakiilatay shirkaas xubno golaha wasiirada ka tirsan oo ah beelaha goboladaas degan kasoo jeeda wasiirro kasoo jeeda goboladaas ayaa inta laisu keenaa idinkaas dhexyaal ah idinka dadka u go-aamiya dabcan waa mas-uuliyiin qaran waa iyaga laftigooda xilaa saaran laakiin waa dad xukuumadda u shaqeeya la qoray oo xilkooda iyo darajadoodana ay ku xiran tahay sida ay madaxda xukuumadda ay rabto ku xiran tahay adinka dowr intee la-eg baad ku leedihiin haddii aad tihiin xildhibaanadii waxaan la soconnaa in go-aanka madaxweynaha ka soo baxay ee ahaa in caasimadana laga dhigo magaalada buule burde gogoshana la dhigo magaalada jowhar aad asalkiisu adinka lahaydeen haddana ma laydin ka wareejiyey taladii oo waxaa lagu celiyey saxiixayaashii wasiirada ahaa go-aankii madaxweynaha dekreetada ku soo baxay go-aan horta wuxuu ahaa laftigiisa wadatashi ku yimid uu ahaa ma ahayn go-aan iska yimid wakti oo runtii fiicanna waa la geliyey in go-aankaas uu soo baxo haddii la raaco dariiqaas oo xildhibaanada iyo dhaqanka iyo shacabka gobolka soo jeedo talada loo dhiibo inay ka baqaaya inay ku dheeraato ayay markay intaan gaareen ayay haddana hore ka bilaabeen inay dariiq kale u leexiyaan oo ay ay wakaaladda saarteen mataqaanaa saxaaxyaal nimana iyaga ula baxeen mushkiladda ugu weyn waxay ka taagan tahay qaabka odayaashii shirkaas intiisa badan wadi lahaa ee wax soo xuli lahaa loo qaybiyey marka haddii beel walba ay leedahay kuma qanacsanin oo xaqeenina lama siinin sidee buu ku imaan karaa baad is leedahay ama ay ku imaan kartaa in beel walba xaqeedii ay hesho maxayse tahay xaqa ay beelaha raadinayaan diidmada ay beelaha oo dhan ay diideen waxay ka turjumaysaa in aasaaskaba uu khaldan yahay aasaaska wax lagu qaybiyba horta inuu khaldan yahay ka turjumaysaa kow gobolladii kuwan ka horreeyey markii la dhisaayo tusaale haddaan usoo qaadana galmudug markii la dhisaayey waxay qaadatay siddeed ilaa sagaal bilood ay qaadatay in dadkaas lasugu keeno waxay iyaga dhan ku wada qanacsan yihin lasugu keeno haddii waxaan qabaa sida hadda hiiraan iyo shabeellada dhexe loo maaraynayo galmudug loo maarayn lahaa weligeed lamaba dhiseenbo dadkan iyagaa yaqaana say wax u qaybsan jireen in iyaga talada faraha loo geliyo oo iyaga la fariisiyo la yidhaha bal wax soo qaybsada hadday ka soo quustaan markaas kadib xataa go-aanka dowladda ka yimaado markaas wuxuu noqon lahaa go-aan xal dhexdhexaadahoo la aqbalo noqon lahaa oo dadku dhan u dhihila annaga waa isku daalinaya dowladda aan aqbalno waxaad ka dhawaajisay in ay ahayd in lala tashado dadka ka soo jeeda labadaas gobol oo xildhibaanadu ay hormuud u yihiin waxaan ka warhaynaa in guddigii farsamada hore loo kala diray afar iyo toban ruux uu ka koobnaa mar aan wasiirka weydiinayna wuxuu noo sheegay in dhibaato fara badan ay ka dhalatay oo beelihii lagu qancin waayey in ay guddigan wada yeeshaan oo tiro macquula beel walbaana ay qaadato marka halkaasi waxaa ka soo baxday in beelihii labadaas gobol ka soo jeeday ay aad u adkaatay in ay meel isku raacaan maadaama guddigii farsamada oo bilow ahba ay intaas ku qaadatay dowladdii in ay ku qanciso beelahaas guddiga farsamada laftigiisa haddii la siin lahaa fursad dadkaas iyaga inay kusoo heshiiyaan sidii ay guddi farsamo oo dadka dhan masala oo lagu wada qanacsan yahay ay ku imaan lahayn haddii iyaga dadka talada faraha loo gelin lahaa waxaa ka soo bixi lahaan qabaa laba arrin ama go-aanay qaadan lahaynoo sidaana isku raacnay oo macquul ay dhihi lahaayeen hala socodsiiyo ama waxay dhihi lahayn waa isku soo raaci weyne dowladdu go-aan ha noo gaarta sidaan yeeli lahayn midna ma dhicin haddana waxaan ogahay in beelaha ay gaargaar u wada baxeen beelaha ree hiiraanna waxay hadda ku balansan yihin inay hiiraan inta ku wada kulmaan ay go-aan ka soo saaraan xagga go-aankaas wax kastuu noqon karaa xataa inay isticmaalaan mataqaanaa qodobka dastuuriga oo u ogol inay ay dowladda dhexaan hoos tegaynaa oo federaalkaba ma rabna dhahan xataa waa waa waa option miiska saaran talada dadka in gacanta loo geliyaan qaba aniga waad dhaliishay sida hadda ay wax ku socdaan haddii adinka talada laydinku soo celiyo ka xildhibaanna ahaan sidee baad ku talin lahaydeen aniga waxaan qabaa annaga xataa inaan shacabka kula noqono oo aan talada iyaga u geyno oon idhaahno sidaasaa wax u jiraan beelbeel isu aragno beelihiina ay iswada arkaan oo wax laisku ogyahay jiro beelaha wadadegan weligooday wada deganaayeen waa wada dhaqmaayeen maamulay leeyihiin iyaga gaargaar u ah maamul guudna waa leeyihiin hadda waxaa sidaa ogtahay waxaa jiro golaha dhaqanka deegaanka oo ka kooban lixdan iyo saddex oday ka kooban oo beelaha dhan ay ku midaysan yihiin raallina ka wada yihiin oo nin walba xubinta ugu jirto ay tahay xubin uu raalli ka yahay ku qanacsan yahay marka dadku iyaga haddii talada la siiyo waxbaa kasoo bixi kara oo ay wada ogolyihiina kasoo bixi karo waxaanu ka warhaynaa in qaybinta hadda wasaaradda arrimaha guduhu ay samaysay ee odayaasha ah in ay jiraan beele isfiirsanaya oo beeshani ay leedahay beeshan waa la iga saremariyey beeshay beeshan kalebaa la igu soo dhoweeyey mushkiladu meesha ay ka taagan tahay waxaana muuqata in tanaasul aanu meeshu ka jirin arrintaas sidee ku- kuula muuqataa sax xaqiiq waa waxaa ka hadlayso ee, beelaha qaaraa ee, damacsan sadbursi qaaraa damacsan mataqaanaa in ee, in in in la xaqiraayo u arko qaaraa damacsan sida ay degaankooda iyo culayska siyaasadeed ay leeyihiin aysan ka turjumaynin qaybtan waxaasoo dhan waa jiraan laakiin waxaasoo dhan mugdiga wuxuu bixi karaa ee, dadku iyaga yaqaana meesha xanaftu ka tahay iyaga bal in talada dib loogu celiyo oo la yidhaahdo ee, war sidee waxaan usoo qaybsan jirteen